waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali inkastoo ay degan tahay xaaladda degmada beled xaawo ee ka tirsan gobolkaasi gedo haddana warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo dhowaan halkaasi ku dhex maray ciidamo taabacsan dowladda federaalk ee soomaaliya ee uu hogaaminayo cabdirashiid janan iyo kuwa kale ee taabacsan maamulka jubbaland dagaalkaasi oo ahaa mid aad u xoog badan oo ay ka dhasheen khasaare soo kala gaaray labada dhinac dadka dagaalka ku geeriyooday oo tir ahaan la sheegay inay gaarayaan ilaa iyo toban ruux ayaa waxaa ku jiray taliyihii biliiska gobolka gedo ee dhowaan xilkaasi ay ka qaaday dowladda soomaaliya kaa oo la sheegay in dhanka jubbaland uu maray sidoo kale saraakiil kale ayaa halkaasi dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay degmada beled xaawo ayaa yimid kadib markii dhanka jubbaland la sheegay in magaaladaasi ay ka jireen tubooyinkii biyaha keenayey taasi oo ay soo dedejisay in weerar lagu qaado deegaanka liirado tuulo amiin oo ugu yaraan shan kilomitir u jirta degmada beled xaawo labada dhinac ayaa isu jeediyey eedeymo culus oo midba midka kale uu ku eedeeyey in dagaalkaasi uu bilaabay taliyaha ciidamada gobolkaasi u qaabilsan dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid janan oo ka hadlay dagaalkaasi ka dhacay duleedka degmada beled xaawo ayaa dalab u diray dowladda kenya janan ayaa marka hore ku eedeeyey dowladda kenya inay gacan siisay ciidamada ay ishayaan ee taabacsan maamulka jubbaland waxaana uu sheegay in gaadiidkooda cagafta ay difaacyada u qodeen ciidamada jubbaland siduu hadalka u dhigay waxaana uu dowladda kenya ka dalbaday inay soo dhiibto sida uu yidhi gaadiidkaasi ku buufsan sumadda ciidamada dowladda soomaaliya waxaan rabnaa dowladda kenya baaq baan u diraynaa oo deriska nahay ilaahay baa deris naga dhigay annaka maanan maana dalbanin derisnimada dalka kenya waxaan rabnaa ciidamada baagaadiidka qaranka soomaaliyeed uu leeyahay oo calaamadda booliska ku buufsan oo kuwa militariga ku buufsan oo lala galay gudihiinna baabuurtaasaan rabnaa inaan inaan helno ooaan ka helno dowladda kenya sababtoo ah dal soomaaliya oomayna cararin marka horena dal soomaaliya kama soo gudbin halkaan markii la qodaayey oo cagafta dalka kenya laga keenay ee halkan qodaysay dalka kenya kama soo gudbin nimankaas saaka dagaal baa dhacay ciidamada soomaaliyeed ciidanka militariga nabadsugidda iyo booliska waajibaadkii halkan ka guteenna waa u mahad celinayaa si ay u ilaaliyeen xorriyadda dalkooda qarannimada dalkooda geesinimada lena waa u mahad celinayaa dowladda kenya oo aan deriska nahayna waxaan ka rabnaa cagaftaan dalka kenya laga leeyahay waxaan qoday oo dhufayska intaan la eg jeexday oo tarajayga ah isla gaadiidka ay watayna godadka intaan la eg u qoday waxaan u baahannahay oon oga baahannahay laamaha amniga dowladda kenya annaku qori hadduu xaggiinna soo maro waa idiin celinaa markhaati bay leedahay qori haddii dowladda kenya lagala soo goosto oo xaggaygu uu soo aado waxa gacantooda ay gashay ay noqoto ciidamada ama laamaha amniga meel ay gacanta ka soo qaban karaan waa soo qabannaa waxaan rabnaa hubka dowladda soomaaliyeed ay leedahay calaamadda booliska ku buufsan dalkiina galay dowladda kenya arrintaasaan ka rabnaa gaar ahaan laamaha amniga ee madheera ka shaqeynayaan ka rabnaa dhanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa iyaguna ka hadlay dagaalkaasi ugu dambeeyey ee ka dhacay dowleedka degmada beled xaawo waxaanay ku eedeeyeen dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan oo warfadyaanka la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ku bilowday duulaan ay soo qaadeen sida uu yidhi ciidamo ka amarkaata dowladda federaalk ee soomaaliya isagoona sheegay in arrintaasi layskala xisaabtami doono ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa toddobadyadii ugu dambeeyey gacanta ku hayay degmada beled xaawo oo dagaalo xoogan halkaas ka dhaceen waxaana magaaladaasi ay tahay mid istaraatiiji ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisii war-saxaafadeed ka soo saaray colaadda ka taagan gobolka gedo waxaana ugu horayntii tacsi u diray dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi dhowaan ka dhacay gobolka gedo isagoona u rajeeyey dhaawacyada in alle uu bogsiiyo madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale faray xukuumadda federaalk ee soomaaliya inay gargaar caafimaad iyo taageero bini'aadinimo ay gaarsiiso dadka ay saameeyeen xaaladaha ka taagan gobolkaasi gedo madaxweynaha soomaaliya waxa uu faray dhanka kale ciidanka jubbaland ee ka tallaabay xuduudda dalka kenya inay dib ugu soo laabtaan deegaankoodii waxa uu xaqiijiyey in cidna ciqaab la marin doonin islamarkaana loo ballanqaadi doono ciidankaasi badqabka iyo nabadgelyadoodii ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa ku booriyey dhammaanba dhinacyada ku lugta leh xiisadda ka taagan gobolka gedo inay ka shaqeeyaan sida uu yidhi nabadda midnimada iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed dhanka kalena iyadoo dowladda soomaaliya weli ay ku guda jirto qorshaha hirgelinta doorashada qof iyo codka ah islamarkaana magaalada caasimadda ee muqdisho iyo qaybo ka tirsan gobollada dalku ay ka socoto qorshahaasi diiwaangelinta ayaa madaxweynaha soomaaliya wax waxa uu ka hadlay islamarkaana tallaabo u qaaday qorshihiisa la xidhiidha hirgelinta doorashada qof iyo codkaihii madaxweynaha soomaaliya oo qaatay shahaadada isdiiwaangelinta ee guddiga doorashooyinka islamarkaana ka hadlayey mid ka mid ah xarumaha ay ka socoto diiwaangelintu ayaa sheegay in ka qaybgalka doorashada qof iyo codka ay muhiim u tahay guud ahaanba bulshada soomaaliyeed maadaamu ay tahay mid bulshada masiirkeedii ay dooranayso
dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan magaalada caasimadda ah iyo dowlad goboleedyada iyo magaalooyinka dhammaan ee u soo baxay in ay xaqooda ay xaqooda dhaqan geliyaan muddo konton iyo lix sana kadib ayaguna waa mahadsan yihiin waa fursad dadka soomaaliyeed muddo dheer ay ku haminayeen muddo dheer dastuurkeenna ku-meelgaarkaa xataa ku tiilay doorasho qof iyo coda dadka dalka inay ka dhacdo dadka soomaaliyeedna ay u soo noqoto awooddooda ah inay go-aan ka gaaraan iyagu cidda taladooda iyo mustaqbalkooda ee hagaajinaysa ee go-aan ka gaaraysa qofka aad dooratid berri waa qofka go-aan ka gaaraya aayaha ilmahaaga iyo adiga iyo guud ahaan aayaha dalkao dhan hadduu yahay xildhibaan hadduu yahay madaxweyne hadduu yahay maxaanku yidhahda madaxweyne dowlad goboleed hadduu yahay xildhibaan dowlad goboleed dhammaan waa qof go-aan kuu gaaraya adiga ammaano aad iyo aad u weyn waaye muxuu ahaay inaad adigu marka aad gacantaada ku xulato haddou xumaadana aadan qofku idin waa naloo keenay qashankan managaa keenay dadaa noo keenaye laaluushaa lagu keenaye kanaa lagu keenay waxaas inayna dhicin berri adigu inaad noqoto qofka mas-uuliyaddaas qaadaya anaa keenay laakiin hadduu xumaado waa la sugaa lagu buuqi maa la dagaalami maa teramka dambe yaan iska bedelay sideedaba waa saas muddada yar ee aada siisay haddii xataa wax kaa qaldameen waddada lagu saxo waa inaad sugataa oo teeramka dambe aad ka bedelataa kii tartamayey ee teeramka la dooran waayo waa inuu sugaa oo teeramka dambe asigana tartiib oo u tartamaa maalintuu doorashada waayo dadaalkii doorashada dambe sidii loo dooran laha waa inuu galaa xuquuqdaas iyo awooddaas ayaa maanta haddii alliyar gacanta kusoo noqonay waxaan ugu baaqayaa dadka isdiiwaan geliyey ee doorashada u diyaargaroobay ee mar dhowna kaarkii yaraa ee doorashada qaadan doona waxaan ugu baaqayaa maalinta doorashada inaanay baaqanin oo aanay meel iska dhigin kaarkoogu maanta ma ogtahay saanay iga ahayd iyo xaggay ahayd iyo aadan dhehina waa maalinta mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka ilmahaaga iyo aad aad ka gaarayso aayahooda aad ka gaarayso go-aan maalintaas haddana inaan la baaqanin ee la isu soo baxo dhowr saacadood oo qoraxda la taagnaaday iyo hal maalin oo maxaankuraa lasoo howldaayay iyo waxaa aad iyo aad uga muhiimsan mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka carruurtaada madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay horey u ballanqaaday in qofka uu doorto qofkii uu doono ee laakiin aan lagu keenin habkii iyo nidaamkii horey loo soo maray islamarkaana dalalka caalamka oo idil ay sidoo kale soo doortaan qofka maamulaya dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka shaqaynaysaa dadka soomaaliyeed in ay helaan fursaddaas oo caalamkao dhan ou haysto adduunyada dhammaa haysato fursaddaas oo maxaanku rahdaa doorato madaxdooda meel kasta iyo mustawo kasta annaguna horeyaan u ballan qaadnay dadka soomaaliyeed inaanu xukumin qof ay ayagu u dhiibteen talada mooyaane mustawo kasta hadduu yahay counsilka degmada iyo hadduu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda intaba waa inuu noqdaa qof ay dadka soomaaliyeed talada u dhiibteen oo ay ku midoobeen oo intooda badan boqolkiiba boqol la dooran laakiin qawaaniinta iyadoo la raacay inta badan ay dooratay sidaas lagu raacay hadduu xumaado muga waqtigiisa la gaaraa la iska bedelaa hadduu samaado oo wiil fiican ama gabar fiican uu noqdana waa loo ceshanayaa mar labaadaa la dooranayaa haddana marka meeshaas adduunyadu sidaasay u nooshahay intaasaan waxaan weynay muddo konton iyo lix sana ah yay naga maqneed intaas hadday noo soo noqotay si nabad ah isjiijiid aan lahayn muxuu ahay aflagaadayn aan lahayn maxaanku yidhahdaa isxagxagasho aan lahayn inaan ku qabanaa laga rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa yaynaan noqonin tukihii haruubka caanaa waa heli karaa laakiin nasiibow ku dhamo ma lahooo haruubkiiu daanta inta u istaago daadinaya yaanan daanta looga istaagin oo la daadinin hadalka madaxweynaha soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli weli ay socdaan wadahadallada u dhexeeya madaxweynaha iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah iyadoo maalmaha soo socda sidoo kale ay kulmi doonaan si looga wada hadlo qodobo ay ku jiraan qabashada doorashada qofkii codka ah ee dowladdu waddo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa weli dood weyn ka qaba wax ka beddelka dastuurka iyo hanaanka ay ku socoto doorashooyinka dalka oo ay weli isku khilaafsan yihiin labada dhinac wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho